dhegeystayaal sida aan horey idinku sheegnay waxaannu halkan ku qabanaynaa barnaamij aanu kaga doodayno waraysi dhowaantan uu dhiibay madaxweynihii hore ee puntland maxamed cabdi xaashi oo uu kaga warramayey arrimaha ka taagan sool sanaag iyo cayn haddaba qaar ka mida dhegeystayaasha ayaa iyagu na soo wici kara waxaad naga soo wici kartaan dhegeystayaashu ay naga soo wici karaan telefonka nambarkiisu yahay xtodoboxabaodobosadexsideed eber eber ee dhegeystaha ku jira magacaaga iyo halka naga soo wacaysid waxaa ku jira axmed maxamed kamdi waxaan iguga soo wacayaa minneabolis gobolka minnesota waxaan rabay inaan wax yar fikradeyda ka dhiibto barnaamijkii aad sii geysheen bishii afraad toddobiyo tobankeeda aad ku waraysateen maxamed cabdi xaashi isagoo ka hadlayay gobolada sool iyo sanaag cayn gaar ahaan isinada arrintaa waan taageersanahay wuxuuna adigu sawiray xaaladda meesha ka jirta iyo muuqaalka iyo sawirka dhabta ah ee meesha ka jira salaamu calaykum waad mahadsan tahay waxaa kaloo isaguna arrimahaasi ka hadlaya xuseen fiin oo isaga laf ahaantiisu damacsanan inuu fikraddaas ka dhibto xuseen see u aragtaa waraysigaasi uu bixiyey madaxweynihii hore maxamed cabdi xaashi oo uu kaga warramayey arrimaha sool sanaag iyo cayn iyo isimada iyo arrimo kaloo la xiriira aad dhegeysatay faysal waa mahadsan tahay waraysigaasi runaantii waxaa waraysi aada u xiiso badan odayguna wuxuu taabtay meelo badan oo halbowlo oo ah daaweyna kara dadka laakiin anigu aad iyo aad waxaan uga soo horjeeday ama uga soo horjeestay aflagaada qaawan oo uu geystay shakhsiyaad ka mida isimada dhulbaante waayo isimada in la yidhaahdo war fariisto hawshiinii waad ka tanbadiseen ama meel aydan ama gaariga xoog baad u wadiino meel aani ligu talagelin baad marasaan waa gartay laakiin in si qaawan loo weeraro oo maaragtay arrintaasi maahan xushmadda shaksi isaga oo kale ama staajarka ama dee heerka uu ka taagan yahay ummadda s s c leh inuu sidaa u hadla ma ahayn dhinaca kale isna uu ururka n s m u oo ah urur aynu ognahay in uu fikrado aad iyo aad qaali u ah uu dad kusoo kordhiyey oo shaqo badanna qabtay in uu ismisuu maaragtay waxba kama jiraan ka dhigan arrintaanu aad baan uga soo horjeedaa waayahay xuseen waxaa kaloo isna ku jira khadka dhegeysta kale dhegeystaha kusoo dhawow radio boston salaamu calaykum waan idin salaamay badar raadiyaha waa dhilayaa kaariyihiiya waan islaamaya dhimaas wacalaykum salam waad salaaman tahay kaariyo kaariyo maxay tahay fikraddaada ku aadan waraysigii uu dhiibay madaxweynihii hore ee puntland maxamed cabdi xaashi haddii aad dhegeysatay ee ku saabsanaa sool sanaag cayn wallahi niow anigu aad iyo aad baan u aaminsanahay wixii odaygu ku hadlay inay ahaayaan wax dhaba saxa riyaanatiga meesha ka jira iyo xog waran uu rabeeyey dadka ku abtirsada gobolada nugaal cayn iyo sanaag waxaana ila muuqatay arrin soo tacday laakiin inuu mar hore fikerka banaanka keeno oo soo dejiyo dhibaatada dhubaantahaas hadday tahay simada hadday tahay siyaasiyiinta dhibta meesha ka jirta inuu mar hore dadka usoo bandhigo yidhaahdo meesha dhibaatadaasa ka jirto dadka udhibta wada waa dad ama isimada ka mid ah ama siyaasiyiinta dhubaantaha ka mid ah marka dhubaanta inuu tashado oo mar hore ka tashado arrintaas inuu fikir abina mar hore inuu sameeyadahayd laakiin aad iyo aad waxaan aaminsanahay aad iyo aadna u tegelay una soo dhaweeyey fikirkii odayga si cad cadcad buu oo waadixa oo waayo aragnimo leh oo ay mataqaana xogogaala oo wax badan uu og yahay buu ka warramay maalintii dhaweyd aad baana u taageersanahay fikirkiisii reactionka iyo kollay waxyaabo badan oo marka rumariska meelahan ka maqlay oo macnaha odaygu dhawaanihiina siyaasiina usoo hadlay siyaasigu ma aha siyaasadda wax maanta hadda tahay wax in wax la qariyo ma aha realityga iyo dhabta meesha ka jirta in laga xaqiiqada laga sheega aboon maanta waxaan u baahanahay dhibtan in haysto waxaynu kaga badbaadi lahayn uma baahan inaynu qof u xilqarino ama qof nidaano hebel baa saas ama hebel baa wanaagsanaada laakiin xaqada meesha taalla inaynu wax ku qalsanaa oo wanaagsan moogta waa ka bax kariya waad caddaysay mowqifkaaga waxaa tidhi nugaal baad kusoo dartay waxaana dadku yidhahdaan sool sanaag cayn marka halka haddii aad iftiimisid maxaad ka waddaa ma khalad kaa dhacay baa mise waa arrin aad ugu tala gashay oo aad caddaynaysid dhowme ma arrinaa ugu talagalay weeyaan magaca nugaal la yihahdo horta anigu wax soo layaao inay jiraan ma amisani gobolka nugaal la yihahana anigu ugu aqaanaa meesha la yihahdo meeshan hadda dadku ugu yeedhaan sool magaca taariikh ahaana waa magaca dadkana dhaxal u lahaayeen taariikh u lahaayeen haddii taariikhdii ilaa iyo ingiriiskii ilaa iyo dagaaladii daraawiishta iyo meel walba nugaal waa la yaqaanaa deegaanka ay ku taallayo intay tahay marka anigu magacaas sida u garab u qaatay iyo siduu ka helay midna ma garan karo waxaana qabaa inay tahay arrin siyaasideed waxyaabaha hadda u baahan dhulbaanta inuu taariikhdiisii iyo wixii uu dhaxal halka u lahaa dib ula soo noqdo magaca nugaalayaana ah magac deegaankaasa oo deegaankaasi leeyahay magacyada waxyaabaha dhulbaantaha taariikhaan aan u arko in la baabiinayo dagaalkiisa lagu jiro waxaa kamid ah arrimaha nooca marka magacaas oo la yidhaahdo waa magaceena nugaal wixii hadda ka dambeeya ina isticmaalo webejyada dhulbaantana waxaan aad iyo aad ugula talin lahaa inay magaca soo layaha ku bedelaan magaca nugaal marka dowlad iyo dad soomaaliyeed isu yimaado wax wada qaysanaya yimaadaanna bilaashan taariikhdeedana waa la yaqaanaa dhulka ku talana waa la yaqaanaa magaxusu ku baxayn hadduu mar hore si si- si siyaasada wax loo duwey in lagu dagaalamo xaq waynu uleyna magaceeni soo qabsano moogta soo ceshino moogta waa ka baxa san tahay kaariye een, kaariye aadan eh, faaliye een, xuseen adigu dooda caynkaasa see u aragtaa Eh, nugaal iyo sool marka ay timaado eh, keebaa saxsan faysal eh, waa mahadsan tahay In runaantii dhaca waxaa geystay waa dowladdii maxamed siyaad baraa u geysatay goboladan dhaca oo sool u bixisay in goboladan kana goysay laascaanood gobolka nugaal waa mahadsan tahay faysal
waaya aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay intaa waxaa noogu dhammaaday barnaamijkii ku saabsanaa waraysigii aanu waraysanay madaxweynihii hore ee puntland maxamed cabdixaashi iyo doodii ku saabsanayd sool iyo nugaal ee inoo raacisay inta aan ku kulmi doono barnaamijka lamidana waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya anigoo ah faysal ciise saleebaan cabdulaahi shiin oo barnaamijka ilaa daadihinaya iyo khayaarta kale nagala qayb gashay sidaas iyo nabadgelyo